wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo qodobada aan idinku haya ay ka mid yihiin oday shan iyo sagaashan jira oo la sheegay inuu muraaro dilaaca jacaylka dartii u dhintay qaybtii labaad waraysigii fanaanka caanka ah cabdi xasan dige iyo qodobo kale oo xiiso badan waa caawa iyo caweyska oday da'diisu tan iyo sagaashan jir xaaskiisuna ay guka weynayd oo ay lix iyo sagaashan jir ahayd ayaa ku noolaa degmada alexandria ee gobolka virginia ee ku yaala duleedka magaalada washington labadaasi qof ee waayeelka waxaa la sheegay inay muddo wada noolaayeen islamarkaana jacaylkoodu ahaa mid aad looga warhayo mar qura ayay gabdhaheedii islaantii u kaxeeyeen fasax gaaban balse odaygu wuxuu sheegay haddii uu xaaskiisa waayo inaanu saalownaan doonin si kasta oo ay tahayba markii duqdii laga kaxeeyey hase ahaatee uu sugay maalmihii uu filayay in la soo celin doono ee ay soo noqon weyday odaygii waxaa bilaabay xanuun jidhka oo dhan lagu dhammeeyey xumad ayaa qabatay naftiisina wuu u baqay wuxuu tegay cusbitaal waxaa la sheegay inuu hayo xanuun hargabka oo kale ah oo xumad iyo xanuun fara badan wata hase ahaatee isagu wuxuu ku doodayey in jiradan haleeshe ay sabab u tahay maqnaanshiyaha islaantiisa noo dhamaystira adaa soo akhriye oo sheekada adaaba dhameeye maxaad zahroy iga weydiinaysaa zahroy ninkaasi oo la yidhaahdo edi harrison ayaa waxa uu ku dhintay sida aad sheegtay cusbitaal isagoo u dhintay xanuunka influensada waxaana sidaasi laga soo xigtay gabar ay dhashay islaanta uu qabay rebecca wright oo odayga iyo islaantiisaba ku daryeelaysay gurigooda oo ku yaala alexandria virginia oo ah xaafadda aniga adiga baan degannahay waa tahay harrison ayaa zahrow aad u saxriiray kadib markii laga kaxaystay xaaskiisa oo ay muddo dheer wada noolaayeen oo sagaashan iyo lix jir ah edith hill raid oo ah gabar ay dhashay miss hill ayaa waxa ay sheegtay in labaduba hooyadeed iyo edi harrison ay indhaha isku nuursan jireen waxayna ku tilmaamtay sheekadooda jacaylka qarniga waxay xustay sida ay u ciyaari jireen ciyaaraha qoobaka ciyaarka iyo sida ay u socsoco jireen iyo weliba sida ay isu daryeeli jireen duqda iyo duqaasi dhowr iyo sagaashanka jira ee boqolkii aanay waxba uga hadhsanayn ee way isqabeen jacayl bay isku qabeen guri bay wada deganaayeen ee islaanta markaa xaggee loo kaxeeyey looga qaaday odaygeedii zahro waa su'aal wanaagsan sheekada waxa ay sheegaysaa in gabdhaha ay islaanta dhashay ay damceen in ay u kaxeeyaan florida iyagoo markaasi sheegay inay u wadayaan fasax laba toddobaad oo ay halkaasi fasaxaan ugu soo haynayaan waan garta laakiin markii uu xaqiiqsaday harrison in labadii toddobaadna ay dhammaatay aanayna cidna soo socon ayaa xumad qabatay oo uu qandhooday waan gartay kadibna iskii ayaa cusbitaalka u tegey halkaasna uu ku geeriyooday waa tahay marka halkaasna uu ku dhintay waan gartay intaa wixii ka horreeyey islaantii ma la sheegay inuu xidhiidho la sameeyey duqdiisa siday noqotay xaalkeedu iyana islaanta ilaahay hadda zahro xaaladeeda lagama sheekayn laakiin isaga waxaa la sheegay in uu aad u xanuunsaday oo aad u saxriiray zahrow xataa buliiska ayaa guriga loogu yeeray intii lagu guda jiro wadaxaajoodka sidii loo ogolaysin lahaa loogana dhaadhici lahaa islaantana mishiil in ay raacdo gabdhaheeda way diiday markii dambe laakiin waa la ogolaysiiyey
waa hagaag dhegaystayaal sidii aad toddobaadyadii lasoo dhaafayba ku maqasheen barnaamijkeenna caweyska washington waxaa inoo socotay sheekadii xaawa waa gabadhii indhaha la-ayd xaawo jaamac cabdi halkii ay toddobaadkii hore inoo joogtay aynu kasii anba qaadno xaawa oo wiilkii jacaylkii ka aqbalay waa kan barkhad maxamed kaariye oo magaalada hargeysa ku waraystay xaawa yah yah si fiican oo waxay noqotay nolol jacaylka markaa kaligayaan markii hore la socday in imika wada jir aanu wadaagno waan garta markaa wuxuu ku yidhi dumarna waa ku keliga haha haye markaa waa isla qaateen waan isla qaadnay jacaylka maansadaasi aad ku doob iyo gar dhiganaysa mooyaane ma jiraa wax kalood ka tir
jacaylka marka la haa dhaca dabcan ha haye waayo jacaylku obaha wax dhinta marka hore de anunbaa iska sheekeynaysa mahayn dabcan iminkan hadan bulshadii kale haddana soo laabto inan baanu beri yacni magaaladaas sababaan tegay wax- waqti labada kun iyo saddex tobanka ahayd waxaan kula kulmay maalin inan een, inantaasi waxay iga sheekaysay runtii qaso aada ii damaqday taasoo kaliftay inaan halkan een, maasad ka sameeyo maasada la yidhaahdo een, abaal qisada haddaan in yar dib ugu laabto qisadaasi waxay ahayd inan reerkooda waxay dhaleen eh, keligeed hooyadeed iyo aabaheed waxay ahayd inan keliya oon walaalo kala dhalan reerkoodana waxay reer iska ladan oo lacag leh kadib waxay ahayd inan aada loo kolkoolin jiray bay ahayd wax dhacday in dalxiis lagu geeyey magaalada ah, tripoli ee wadanka libiya kadib inantii oo damaashaad iyo farxad ee, dalxiiskii iska tamashileynaysa ayaa mid yaroo kasoo eh, tahriibay wadankii oo isagoo gaaja ka carara een, meelasheeda ka arka milicsigii koobaadba ninkii jacaylba haleelay runtii inantaasi way deen waxaan moodaa inay aada u qalbi fiicnaydoo umay eegin duruufta haysa laakiin madaxay saaratay jacaylkiisii way la qaaday een, reerkoodii markay maqleen inantiini ina yaroo tahriiboo bacmadoo sita ayay deen doonaysaana reerkooda waxaa caqabada hal kala kulanto waxay ama inanka ama annaga kala dooro macnihi ama anagana soo raaco ama isaga dooro haa waan gartay dabcan inantii waxaa tidhi een, hooyo iyo aabbo waxayn in badan isku dayay inaan ku qanciya tidhi een, marka inay aqbalaan inankan kadib markay een, noqon weydana waxaan dhida iyaga duruufta haysa iyo iyo isaga duruufta haysa isaga duruufta haysa xanuun badan markaa isagaba raacdeen kaga tegi maayo haa waan gartay Een, kadib waxaa dhacday halkiiba inantii uu reerkoodii ka tagtay lacagtii iyo tamashliintii wixii way weyday runtii waxaa dhacday inantii dee waa inana weligeed malaha koob soo xal la oran haddana inay gacnaheeda da- dharka dadka kusoo maydho ay lacag kasoo qaado dabeetna halkii ay noloshooda si u dabiri lahaayeen ay wadajir u qaataan Een, runtii waxaa dhacday qisadaasi waxay isbedeshay markii inankii uu sii tahriibay oo wadanka sweden tegay inantiina halka ay aan uur yeelatay oo dib usoo laabatay iyadoo faamiligeeda runtii aanay isku fiicnayn ayay timiday magaalada boosaaso halkaas inayr ku dhashay muddo yar kadib waxay ahayd een, waxay ku laabatay magaalada adisababa oo markaas uu kala- kula ballamay uu yiri kaalay hase yeeshee waxaa sheekadu eh, qararaatay jacaylkii wadajirka ahaa wuxuu keli noqday marka inankii een, inantu sidaa usoo usoo duruuftaa lasoo martay uu ilaabay oo uu inan kale sweden ku aroostay waan gartay inantii markaa runtii waxay ku noqotay wax aan filaynin oo la yaaba runtii qalbigeedu uu qaabili kari waayo ayay ku noqotay kadib inantii markaa magaalada sooba kala kulmay la saddex bilood bay tiri halkaanaan joogay Aad duruuf runtii aad ayaa ka muuqatay naxdin leh duruuf adagood kula kulantay kaaga waranta haa den saddex bilood ba halkan joogay bay igu tiri den dhibaatooyin kaleo isoo maray xitaa telefoonkiisi igama qabanayo wax kaleba iska daaya dareenka adigu maxaad ka tiri marka marka dareenkan waxaa ka- ka idhmaasa la yidhaahdo abaal haye ya waxay gurada hooyadu gurbooda ugu xambaadhaa gasiinka ugu siisaa gacalo ugu korisaa jacaylka ugu gunudaa waa markuu gugiisiyo abaalkii garaadkiisu buuxsamo abaal amaad ka gurataa guuleedow adiguna maalintaad go-doontee waayo ku gowrshee gooyaheeda tripoli bacda garabka kuu suray ruux kuu gargaariyoo gacal kuu maqnaa jirin go-e waa adduunye aragtideenni gaabnayd gabuuna cashar kugu dhacay marka iyadii baad matalaysaa inay gar naqsanayso yaa yaa haa gogga iyo halbowlaha intuu halista kuu galay tala kaa guracan tahay bay tiri ruux kuu gargaariye gacal kuu maqnaa jirin guuleedu markaad galabtii ii timi bay tiri guuleeda waa tan anoo gel sharudii geni lacaga kugu xidhin kuu kuu fidiye gacanta ehelkaaga soo go-ay haye
abaal ruuxi kuu galaa mar baa loo gudaaye markaad gaadhay khayrkaa inaad labagoglayso guri laga xayaamiyo god libaaxafkiisiyo gurigii waraabaha iiga guudho inan yahow iga raacda gabar kale ahay garashadaadee miyay ila gudboontaa bay tiri waan gartay su-aal bay halka dhigta way sii socotaa maasadu haye geedkii la beeree gunta laga waraabshee waqti badan la geliya markaad miro ka guran layd hadduu gaxondho kuu dhalo waa guuldariya ciil guuleeda moogta anna waxaan galoobnaa gaajiya haraadiyo anoo oon la golongalay la hawooday go-aygee samir aan guddoonsaday nasiib igama gaabine waatay garasha igu tidhi maalinaad goomoon tahay ayuu midhaha kuu guray waase garasho beene abaar ruuxii kuu galaa mar baa loo gudaayey markaad gaadhay khayrka ah inaad labagoglayso gudliba xafkiis iyo gurigii waraabaha iiga gudho inayahow iga raacda gabadh kale ahay garashadaadii miyay ila gudboontahay bay tiri halkaas markaa qisadaasi nasaas ahayd
haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha iyo fanaankii cabdi xasan dige cabdi intii aad markaa wadankii joogtay wax riwaayada ama ka qayb qaadatay mise heesaha unbad adigu u badnayd heesaha umaan u badnaa riwaayad riwaayadii qabiyo unbaan ka qayb galay halkan uu sameeyey qabiyawan waan gartaa maxaad matalaysay qabyawan qabiyo waxaan matalayay de ninka magaranaysaa iska habaabay oo afrikaanka ah oo halkan yimid oo meeshaan iska wareersanoo kuwa iga dambeeyey baa soo fariistay meeshiiyo waa fiirsataan umalanaya waxaan ka matelayay halkaa ninkan ah waan gartay bal inta aynu markaa riwaayadana kaga soo gudubno qabyo ee hees baa jirta la yidhahda shugri dadka qaarna u yaqaanaan damala xarago heesta magaceeda rasmigii waa kee heestaa damala xarago waxaa sameeyey nin la yidhaahdo si cabdullaahi lagjar ninka la yidhaahdo damala xarago ninka iskale waa cabdullaahi lagjar cabdilaahi lagjar oo kanada jooga damala xarago damala xarago dawa iyo naruroy damala xarago damala xarago dawa iyo naruroy daruurta nolaayo dhiliiliqaysiyo qoraxnu kudaartiyo iyo barwaqooy daruurta lolaayo dhiliiliqaysiyo qoraxnu kudaartiyo iyo barwaqooy daymadabaa allow yaa ku duusho dagaalada kalgalayo baaranta calladeediyo laas qore dusheediyo dudurii ku geeyo degma kugula aqalkala allow yaa ku duusho boorame dalkeeniyo daala aragtideediyo damashii hargaysiyo dudurii ku geeyo degma kugula aqalkala deriistu amaani waay u raacaa dhagtaanka xulaaye deriistu ammaane waxay u raacaa garimadaba indhahaba marka aan daawado naftuka madaashe madaashe shukri مداشي شبري اختك مداشي مداشي شبري اختك مداشي شبري الله يا قدوشو دقل ذاك القلايو بارنت على ديديو las corre tu sedio duri ku geyo segmo ku bola aqal kala allah ya kudosho bora med keniyo dala araktidiyo damashi hargeysiyo duri ku geyo
marka cabdi intaad waddankii joogtay ruwaayadaha kamaad qayb qaadan in badan waxaad ka qayb qaadatay heesaha heesaha markaa ma qayb aad si toosa u qaadaysaan bay ahayn mise markaad wakti u heshay intaad heesaha duubto unbay sidaa dadka soomaalida ugu gudbi jireen horta waagii dee qaran baa jiray dowlad baanu ahayno heesaha waana laka gadan jiray waan garta
marka heestii lacag baa lagaa siinaya waa taha
marka kolley dee heesuu si ma garanaysaa u kala qaalisan yihiin unbaa lagu qaadan jiray iyo sida marka magaalada ay laga dhagaysto dadku u kala xiiseeyaan exactly
waan gartay ee dee heestan la yidhaahdo deeqa anigaa dooq iyo kalgacal waxay i degeen qalbiga waxay deris yiin wadnaha dee waxaan umalaynaya malaha heesihii qaaliga ahayd ku jirtee xaamiga noqday
waa mahadsan tahay heestaa waxaa sameeyey halkan ina ila jooga ayaa sameeyey heestaa kolley anigu laxanka iyo musiga un baan iska leeyahay maad qaadin adigu anaa iskale heesta anaa qaaday adaa qaaday waan gartay ee bal aynu wada dhegaysanno
aniga ookiyo kalgacal waxay degen qalbiga waxay deriisiin wadnaha Mm, aniga ookiyo kalgacal waxay degen qalbiga waxay deriisiin wadnaha dareenka raacayo indhuhu way doonayaan dareenka raacayo indhuhu way doonayaan dhaghumaa badiidani dareenka raacayo indhuhu way doonayaan dareenka raacayo indhuhu way doonayaan dhaghumaa badiidani dawo oo dawo dawo u yahay cishqigu
guud ahaana barnaamijkai caweyska washington intaasi ayaanu ku joojinaynaa toddobaadkan waxaan idinkaga tegayaa heestaasi hawarwarin iyo codka cabdi xasan dige
Thank you. وتلي ولا شريك